walaal annagu waxaa baryahaanba dowladdii jubbaland bay waday doodaqabayn magaaladooyinka lagu samaynaayo oo maamuladiina lagu dhisaayo ciidamadiina maxaankuda lagu habaynaayo waan gartay
marka saddex maalin muddo ah ayaa waxaa la shirinaynay ciidamadii oo la hadlaynay oon rabnay tababar inaan u furno oon rabnay in la xareeyo oo lagala hadlayay feercelin in lagu sameeyo but jubbaland ayagoo la rabo inay u diyaargaroobaan cadowga iyo wixii la halmaado
waa ciidamada degmada beledxa waad ka hadlaysaa gobolkao dhan waayo ahaya gobolkaa lasoo dhisay gobol baa lasoo dhisay guulaxa waa lasoo dhisay ailwaaq baa la dhisayaa oo hadda madaxweyne ku-xigeenka jiraa waxaa kale oo jira garbahaare iyo baar dheerna walaadey haya
dhammaan marka ciidamada go- degmooyinka lasoo dhisoo dhan iyo ciidamadooda waxaa laga dib haween lagu sameeyo
haya oo la isu geeyo oo la habeeyo oo si special ah maxaan kula loo dhiso urimo iyo kooxo iyo ururo loo dhiso aad iyo aad baan arrinkaa isugu tacluujina wasiirka amnigaa joogo mhm wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha joogo wasiir wasiirka dalxiiska duurjoogta dalxiiskiyo yaa jooga wasiirka maclinka biyaha jo- wasiir ku-xigeenka maclinka biyaha jooga wasiiro kale iyo madaxweynehi waxay ku maqan yihin holwaqyo barasaabka gobolka haya inahow wixii saaka meesha ka dhacay fawradii iyo wixii lala diriirhayay yaa shalay miinaa qaraxday markii ay miinada qaraxdayna xoogaa joojku waa isbedelay wiil askariyaha la dhaawacay markii wiilka askariga la dhaawacay raggii fawrada lagala hadlaayana dhaawacay waa loo yaray waxaa la yidhi isa soo dhiibo imaada wayna diideen ciidamadaana ay ka mid ahaayeen askartay ka mid ahaayeen saaka markaa morningii markii la joogaa oo ilaa xal lala hadlaya isaga daba dhaafana saaka weerar lagu qaaday waayaha weerar ka siko marka guddoomiya qolyahan aad isa soo dhiiban leedihiin ma ciidan maamulka degmada ka tirsanaan jira mise waa maleeshiyaad iskood isku abaabulay maya maya ciidanka degmada ka tirsanaaye maleeshiyaad maaha ciidanka degmada ka tirsanaaye rag fiifiican oo saaxiibadeena oo walaalahan ay ahaayeen si kale ay xusub tuseen ma ah wax qabiil looga jeedayna maaha wax wax loo dib u habeyntii jubbaland dadka wuxuu cadaystay fawrooyin fara badan oo soo maray baa jirto oo hadee nin weliba intuu maalin buufis ka yidhaha sida raba loo yeero marka arrinku waa wax guud oo jubbaland ay wado wa
dagaalkii saaka marka siduu u dhacay siday wax ku bilowdeen
waxay wax ku bilowdeen nimankii shaa ninka dilay askariga guri bay isku xireen way tageen ciidamadayna ka mid ahaayeen waa lala hadlay saaka markaa sooy markii la joogaa ciidan loo diray guri ay isu joogeen baa la- yaa la yidhi isdhiiba weyna dagaalameen xabadii baa lasa dhacay adigu labana way dhibatay lixdana way dhaawacantay toddobana nolol baa lagu qaftay dhammaan marka dhinaciyaad la dagaalamayseen miya khasaarahaasi dhammaan dhinacaan la dagaalamayna waay maxaa dhankiina marka khasaaro gaaray ma dhankana waxaa masabaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ciidan xoog loo ilaa maxaan ku rahdaay doohaa marka waxaa masoo gaar xaggeega dadka shacabkana
saddex saac xalay afar saac saddex saac bay ka baxeen stationka iyo deg- ay deganaayen rugta waxaan bay ka baxeen xalay waayahay marka ma jiraa ee dad gacantaad ku dhigteen oo dhinacyadaasi ahaa
maadaam laba nin baa dhimatay oo dhinacaas ka soo jeeday oo ahaa nimankii maxaan ku raha fawdada samaynayay ciidankeena ka mid waana loo sheegay ba waxayna ballan qaadeen qofkii fawdadaas lagu qabto haddii la dilin xaquuqii dhigleen ayaka naftooda ballan qaaday waayaha guddoomiye marka ee ciidamadan haddii maamulka degmada ay horey uga tirsanaayeen maxay ka caraysan yihiin oo maamulkaagu ay u diidan yihiin
maamulka iyo ma diidano dadku ma ogola sidiisaba waktiga hadda haatan la joogo muddo badan oo lix iyo labaatan sanax baa lasoo dhex socday fawdo
mhm lama ogola marka sharciga iyo administrationka waa laga soo horjeeda dad badan oo arrimahaas baan rabina dadku ay ku taxluuqaan waana dadku waana iska dhalinyaro sida wax soo tusaa wax kale oo ziyaadahana ma jirin
waayahay marka ee dabcan maleeshiyaadkii saakaad la dagaalanteen hadda degmada ma joogaan iyagu wax taageersan waa joogaan waa joogaan maxaa dhacay askarigii kii yidhaaho anig fawada waa ka baxaysa soo dhiibana askartiisu ka mid noqonayaa kii hadda diido oo dadka ciidanka xabad ku jira waa loo sheegay shalay ninkii ciidanka inta fawdo sameeyo la soo diro oo la yidhaahdo war iska dhig qoriga oo isdhiib oo diida in qorigiisa asaga la kala qaadayo
gudoomiye warar baa sheegaya in dhinacyada maleeshiyaadkan hadda idinla dagaalamaya colaada magaalada idinka- idinkala dhexeyso inay yihiin maleeshiya beeleed oo beelaha degmada dega ah ayna ka biyo diidan yihiin maamulkan ee, jubbaland uu kaga dhawaaqay degmada beladaxa oo aad adigu guddoomiyaha ka tahay arrimahaas inay arrintu salka ku hayso oo aysan ahayn ciidamo ee ishaya oo kuwa gadoodsanaya ciidanka maamulka degmada arrintu inay tahay maamulka aad adigu guddoomiyaha ka tahay iyo beel ka mid ah beelaha degmada dega
waxaas waxba kama jiraan waxaas waxba kama jiraan meeshaan anigu maamulka aan waday maamul qabiil uu dooranayo ma ahayn maamul kumeel gaara oo jubbaland ay s- waday oo madaxweyne uu waday oo wasiir amniga uu waday wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha uu socday bay ahaayeen
waayahay marka hadda maxaa dadaal oo soconaya haddii la dagaalamo mar walba ileen ee, dhiigun baa daadanaya bal maamulkaaga degmada maxaad wad wax kale midna ma jiraan odayaashii dhaqanka waa loo yeeray waxaa kale ciidankiisa saraakiisha waa loo yeeray dhammaantood waa loo yeeray dhammaantood qoray wax cid kasta way ku qanacsantaa saanay wax u dhacan marka hadda maxaa degmada ka soconaya oo dadaal ah magaalo nabad baa ka socota waxba kama jiraanba wixii fowdada wadada intaa bay ahayn wax kale oo kuwa kale oo dhudhumanaya waa jiraan waan helaynaa iyagan mas-uuliyiinta degmada jooga ee jubbaland ka tirsan maamulka degmada ka sukow yaa ka mid ah waxaa ka mid a wasiirka amniga cabdirashiid xasan cabdinuur waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed xuseen waxaa ka mid ah genaraal jibaal jimaal xasan sharey waxaa ka mid ah wasiirka hore caafimaadka xasan daahir yarow waxaa ka mid ah cumar oo ah dalxiiska oo wasiir ku-xigeen ah waxaa ka mid ah wasiirka macdadkii biyaha ayaa ka mid ah rag badan baa jooga colow
marka ee, ugu dambeyn guddoomiye adigoo mahadsan hadda muxuu yahay adigu qorshahaaga maamulkaaga degmada sideed rabta inaad ku hogaamiso
maamulkayga anigu degmada iyo dadka aan hogaaminayo waxaan u baahanahay waxay u baahan yihiin inkastoon iska tabaryan nahay oo aan bilow nahay horta cadaalad baan u baahan nahay waa qodob oo sarrabnaa inaan samayno oo dadku aan samayno qodobka labaad waxaan u baahan nahay inuu amniga noqdo oo dadka qabiil meesha laga saaro si cadaalad loogu noolaado qof kasta oo soomaaliya oo xaquuqda uu degmada uu ku leeyana uu ka haysto